Al-khayraad AYS Centre, oo ku mid ah isbitaalada magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, la daaweeyo indho yaawada caloosha indho-fiiqista. Kabiinada Indho-fiiqista ee isbitaalka ayaa si caadi ah dareera isbitaalka Al-khayraad ee kormeerkiisa dhammaystiran qalabshiisa caafimaad iyo weliba dhakhaatiir aqoon u leh daawooyinka indho. Professor Maxamed Adnaan Qaan waliba dhakhtar markaasi ka takhasusay daaweynta iyo weliba qalliimada indho gaar ahaan shabakadda aragga iyo weliba qalliimada laserka waliba isu kumidaya dhakhaatiirta Al-khayraad AYS Centre ee markaasi kabiinada indho-fiiqista ee ujeedada fuliyaya. Dr. Qadar Xasan Kuule, maamulaha guud ee isbitaalka Al-khayraad ayaa sharaxay cudurrada markaasi kelyaha, indho, dhibaatooyinka markaasi leeyihiin haddii aan la horseeyn iyo weliba sida marwalba iyo diyaarinkeena bukaanada la dhibaataysan xanuunada kelyaha indho. Dr. Qadar ayaa waliba sheegay in kabiinkan ay ka faa'iideynayaan dadka markaasi danta yar aan awoodin inay beegsada ay kubiyaan oo indho laga fiiqo, wuxuuna sheegay in boqolkiiba konton markaasi waa haddana dadka baahiyaha gaarka ah qaban iyo dadka kale markaasi liidata.
sida hore una aan ballan qaadnay in ku badan boqolkiiba konton oo qalliimadaasi ee serviceka meeba ka dhignay firii oo behes la-aan ayaa ka dhignay unoo andanayana deegaanadan dadka ku nool meybaa kale oo hindho gooni una ka fiiriyahayne dadka tabarta daran iyo dadka oo maybu aha xaaladaha gooniga ee haysadan sida dadka cuuryaaminta ay iyo dadka maybu aha aragtidii maybu ay muddo ee mayleeraa is ku muqanayti may kaloo inta baaqana aan ku diray dadka oo ku owaadow aragtilaanta mise aragtida oo maybu aha ku yar tusaale ahaan qofkii aragtida dheer dhibaasa iyo qofkii maybu aha aragtida gaaban dhibaasa haddii qofkaasaytiis hore inis ogaaya goonishow haddii oo is maybu aha iniskurahayna mayba baaritaanshii isu iska sameey intii maybu ahaa aragtida saytiga aan sii kororna weliba may eedan darana dadka yaryar oo maybu ahaa lix jar ilaa iyo dhulku bilaaw timisiya jar dadkanka daro intaasu haddii markaas liin daaweyna aragtida liin ku saxna hadhow hoobyo wiinadan iyada dhibankanagadaas weliba mayba sii darana ardayda oo xilliga walbarashada iyo ka jaranya eedan daron may kaloo baaqan diray dadka oo sokorto qaba iyo dadka oo maybu aha dhiigkarka qaba dadkaasaytiya ma iyana dad oo eedanku nugul cudurada maybu aha hindho ka dhacaan tusaale ahaan dadka oo maybu aha sokorto qaba may halis ingayina dadka shan sano ilaa iyo lix sano ilaa walaa ku badan ooba sokort usa qaba oo kontaroolka lay usa maybu ka koobanaada oo hindho usa maybu aha jagab walba usa samayna meel ku yaabee cudur oo la erow diabetic retinopathy la erow shabakada arag ka dhiyow oo maybu ah markada makulaha ingudubaayo aragtida dhan beeliyo intiisa ka dheeg dadka kalena oo maybu ah iyona dhiigkarka qabaan hypertensive retinopathy iyo maybu halis inka jaran intii ka dheeg marka lixdii bilood sanadkiiba qofka intiisa jagab isku suubi intiisa la socdo intaasayta inka baaqe marka insha allah masiin lahaa mar labaad mar saddexaad iyo mar tobnaad baha dhowaada hakadhowaada khayraad i center magaalada baydhabo oo labaatiyo afar saac bufurun xaaladaha gooniga ee sida xaaladaha jugti la xiriira iyo xaaladaha emergency-ga oo laasiita dhanba xaliyahayta